علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kolley waxa muqadimo kitaabka u yeelayaa ma jirto sheekana tarjamo uma yeelayo kitaabkiisii kale ayaa inoo horeeyey oo dee buluuqa ahayd oon xoogaa tarjamadiisa kuba soo taabanay kitaabkuna wuxuu isugu jiraa dee kolley waa matin aada u kooban oo alfaad yar oo kooban leh aada kitaab u muhimo oo culimadu ay u cinaayoodeen ay sikas janib kastaba uga cinaayoodeen haba ahaado iyo sharax isna kooban oo sheekhu wada leeyahay kolleyna waana suu sheekhu uguba talagalay waa sharaxaya matniga uu isku dhex daro uu istiraaciyey demji ahaan walow markii hore matniga uu dejiyey markii dambena sharaxa uu dariiqadan uba dejiyey suu isaguba sheegi doono mana kala qaadi doono haddii ala yidhahdo waayo haddii aan imaka matniga un gaar loo aqriyo sharaxi dib loogu laabmee waxaan israacin doonaa sharaxan matnigan kooban ee nukbaha lagu magacaabo iyo sharxiisan yar ee uu bal nushaha isaguna magaciisu yahay ayaan ama sharaxa nukba xagga dee macneyn iyo guud ahaanba waxaan israacinayno waxaan kala faslinayno ma aha taas waa xagga bal marka la eego de waana kitaab si aan sheegayo hadday tahay waktigii uu mu-alifkiisu alifay oo la arko dee adigu waktiyadii cumradiisa dhexdiisii uu alifay waliba sida uu yihaa sancaaniyana isagoo safar ku jira ayuu alifay laga bilaabo waktigaas intii ka dambeysay hadday tadriis noqoto iyo haddii ay noqoto culimadu sharaxi ay sharxayeen kitaabkan ay kaba shaqaynayeen xaashiye ay u yeelaan barhkood oon sharax dee aan ahayna xaashiye ahaan nadmin ay nadmiyaan ay u rogaanba shicir ay u rogaan iyo nadmi nadmigaasoo lasii sharxo umuurahaasi waa kitaab ay marka la eego culimada ihtimaamkeed iyo cinaayadeedu kuba badantay waxaa dhici karta inaynaan la xasrin karinba inta sharax uu leeyahay walow dee waxa ka madbuuci ay waxoogaa yar noqonaysa marka loo eego wixii culimadu ay alifeen iyo nadmiyadiisa oo dhan oo malaka isagu sancaani ayaa madbuuca kuwa kalena mooye inay wax ka madbuuciyaan sancaani baa kaasi isagu maca sharax uu leeyahay uu madbuuciyo kiisa iyo xawaashidiisa uu leeyahay oo dee mala iyagana in kooban ay kaba madbacaysan tahay sharaxan uu sheekhu sharxay kuwa sii sharxay oo ay kaba shar laba kitaab oo muhim ay kaba madbacaysayiin kitaab uu munaawi leeyahay oo weyn oo laba mujalad imaka lagu madbaceeyo iyo waaqeedka la yidhaah iyo sharaxa uu isna imaamkii caliyulqaari waa aimo kutubtooda oo isaguna sharxu sharxo isagana madbacaysan iyo adugu aad baa loogu cinaayooday oo iyo dee xaashiyo xawaashidiisana laqdudurar iyo kuwa ayaa kaba madbacaysan marka waa kitaab aada loogu cinaayooday dee waxaa koleyna jirta dadkeena in dee raggii barkin waa akristay kutub hore oo noo soo horeeyey dee nidaamkii aada wax loogu fahmi jiray khaasatan dariiqadii hore soomaaliyeedna waxay kitaabka mar haddii la kutubta inaan markii lagu dayna lagu celiyo mar labaad iyo inaga waktigeena oo celiiliyo umuure ayaan saamaxayn in kutubtii laguba celiyay taasi waxay keenaysaa idinkii bal khaasatan kii xataa ay ku adkayd ee umuurahan musawihiisa aanaynan fahmina inuu rafiiq yeesho la fahmo oo bal wixii ugu soo celiya inta kalena ay ku celceliyaan kitaabkiio bal si ay u gasho halkii bal dowr labaad oo lagu celiyey iyo taasi way waxaana noqon doontaa unsaan sheegayo kitaabka waan aqrin doonaa laakiin waan israacin doonaa wuxuu markaa ka bilaabmayaa kitaabku safxada shan iyo afartanaad waxyaalaha kale waa sheekha tarjamadiisii iyo shuraaxdii iyo mutuunti nudmiyada iyo wixii kitaabka loo qabtay qeybo kamida iyo umuuro kuba tacalluqsan nusqooyinkas markaa tilmaaminteedii uu kasoo madbaceeyey khaasatan dabcadan imakaan haysano walo dee dabacaad kala duwan kitaabka lagu madbaceeyey ee sabxada shan iyo afartanaad weeye halka kitaabku uu ka bilaabmaya markaa sheekh wuxuu yihi raximah اllahu tacaala alxamdu lilahi اladi lam yazal caliima qadiira xayan qayuuma samiica basiira markaa inta yaree martiga gooni u saareen xataa dabacaadka hore barhkood baama kala saari jiren tan waxaa leeyahay martiga keliya ma aqriayo ee sharaxa ayay tahay tacliiqa uu leeyahay waxa weeyaan ninkan madbaceeyo kitaabka ama mucaliquna taasna dee in loo baahdo un mooye ama waxyaale ay jiraan mooye baraarujin u baahan mooye isagana taabasho ma yeelanayo ee waa sharaxa kitaabka uu leeyahay ee sharxu nuqba ama nusatu nadar lagu magacaabo marka wuxuu yihi sheekhu alxamdu xamdili lilahi ilaah buu u sugnaaday aladii ilaahaasoo lam yazal aan ka soolin caliman inuu yahay caliim ee cilmigiisu aanu dee nihaaye lahayn oo dee aanu kaba suurin qadiiran aan ka suulin inuu yahay ilaah dee subxaanahu watacaala qudro iyadna mudlaqa ah kuba sifoobo ka awooda leh awooda badan leh xayan aan ka suulin inuu yahay mid isagu nool oo dee xayaatada daa'imkii ay u sugnaatay oo qayuuman qayuum ah oo isaga umuurta khalqiga oo dhan ka isagu uqumaye maamulaya ilaalinaye xafidaye iijaadinayana uu yahay qayuum guud ahaanba umuur alkhalaa'iq oo samiican ah ka isagu wax kastaba maqli samiic ee basiiran adugu waa sifaadki ilaahay subxaana watacaala uu lahaa qaybo kamid ah oo ilaah dee waxa weeyaan azali ahaan ayuu tan kuba sifoobay dee werigi markaas daa'im ahaanna waa ku sifoobaya oo sifaadkaisaasi isma bedelayaan waana sifaadkaa wada sifaad kamaal ah haddaba ilaaha isaga sifaadkiisi kuwa ay yihiin ama in kamidi ay sifaadkiisii ay kuwan yihiin ayaa xamdi iyo ammaan iyo mahad isagu iska leh waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allahu deena ilaahay uun mooyaane wax isnaa dee waxa weeyaan la caabudo oo xaq lagu caabudaa inaanu jirin waxdaw xaalu kelidii yahay oo dee wax kastaba uu isagu kelidii kuba yahay oo laa shariika lahu wax la wadaagsado oo la wadaagsadaa dee waxa weeyaan ilaahnimadiisan iyo cubuudiye inuu isagu iyo cibaado keligii mutay la wadaagsadaa rubuubiyadiisa iyo waxa weeyaan rabbinimadii la wadaagsadaa asmaadiisa iyo sifaadkiisan uu leeyahay wax adigu aani jirin oonu shariik isagu aanu uba sugnaanin laa shariika lah wa ukabirhu waana weyneynayaa rabbigay takbiiran weyneyn oo waxaan weyneynayaa dee waxa weeyaan weyneyn ayaan weyneynayaa takbiir ukabirhu takbiira wasalى اllahu allaha ku saliyo calaa sayidina sayidkeeni muxamedin muxamed ahaa aladii sayidkaasoo arsalahu uu diray ilaahay ila nnaasi dadka uu diray kaafatan jamiican waay waa dhammaan uu diray kaafa waa bimacnaa jamiic de kolley iyadoo mansuuba ayuun baabay timaadaa nakiraysan oo la xaaleeyo haddii dee ay si kale ama waxyaalo kale la geliyo kolley waxaa la arkaa luqadii saliimkayd inaanay ahayn arsalahu ila nnaasi u diray dadka kaafatan xaalayiin dadku iyagoo dhan oo dee waxa weeyaan risaaladiisu ma aha risaalo kooban oo ku kooban ama qowm iyo qabiilo gaara ku kooban ummad gaara mandiqo gaara risaalo ku kooban maahe waa risaalo taas caamada ah ee khalaa'iqdoo dhan rabbi subxaanah watacaala laga bilaabo waqtigiisii uu rasuul ugaba yeelay risaaladiisana taa khaalidada ah ee risaalo nasakhaysa aanay jirin ilaa laga gaadhayo qiyaama saaca waxa weeyaan ee markaa taas aanay jirin ee loo diray markaa isaga jin iyo insiba loo diray kaafat bashiiran xaalu yahay mid bishaareynayo dadka iyagu dee waxaweya daacada wehelkaa sawaab iyo janno iyo maqfira iyo ridwaan ugu bishaareyn wanadiran xaalu yahay ku digayo dadka cusaanka iyo waxyaalo la imanayo ugaba digayo ciqaab iyo waxa ka dhalanaya xumaantan ay samaynayaan iyo dee cadaab wacalaa aalihi wacalaa aali muxamedin muxamed ahalkiisiina allaha ha ku saliyo oo sali wasaxbihi iyo asxaabtiisii oo dee waxa weeyaan salligu walow ambiyada gaar ahaan uu khaas ku yaho dee shacaar un iyaga u gooniya uu yahay haddana markay ciddii aan ambiye ahayn ay tabac yihiin sida halkan oo kale waa dee waxa weeyaan wax mashruuca salligoodaasi ayuu noqon ee ta la diidaa uun waxa weeyaan waa iyadoo cid aan ambiyadii ahayn istiqlaal ahaan dee looguba saliyo taas ayay adigu tahay tan ay culimadu kuba tiriyeen karaha inay tahay haddii rasuulka ilaahay cid aan ambiyadii ahayn dee isaga uu kuba saliyayo sida reer abi awfa iyo qolooyin kale iyada taasna waxay kaba dhigeen dee inay khaaso tahay ee waxay noqotay uun dee shicaar u gaar ah oo walow dee markaas ambiyadii uun cid istiqlaal ahaan cidda kalena waa tabac ahaan wacalaa aali muxamedin muxamed aalkiisiiya wasaxbi asxaabtiisiina rabbi ha ku saliyo wasalama ha salaamo oo tasliiman salaan kasiira badan oo adigu de waxa weeyaan xamdigii ilaahay dabadii waxaa raacay waa ammaan adigu maya dee xamdigii iyo ammaantii ilaahay subxaanahu watacaala dabadeed salligan rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laguba saliyayo dee kolley waana dariiqadii toosayd ee habboonayd oo markan ama khudab hadday tahay iyo kutub la bilaabayo iyo umuuraha ahamka iyo baldacooyinka iyo in ammaanta ilaahay dabadeed haddana rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laguba saliyo waxyaalihii laguba fasiray warafacnaa laka dikrak ayay kaba mid ahayd oo xadiis baa kuba yimi dee laa udkaru ilaa watudkaru maci bacna oo dee raf dhigan baaba taasa rabbi marka la xuso in rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waatan salaadeeni iyo aadaankeeni iyo uu raacayo shahaadadii marka shahaadada laba yimaado ilaahay waxdaaniye iyo tawxiid dee loo qiraba dee tawxiid loola qiro in waxa weeye rasuulka ilaahina laguma saliyo وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد انت دبدت وحمدك أي الصلاة داصة مصلقة دبدي فإن التصانيف تصانيفتي في اصطلاح أهل الحديث أهل الحديث كاصطلاح أهاتي وعلم مصطلح أهاتي qad kasurad way badnaatay oo macnaa tasaaniifta imika halkan jamcu tasniifin asalka horena waa mastere laakin waa bimacna ismi mafcuul baaba looga jeedaa tasaaniifta waa bima bimacna musanafaat waa kutubtii la alifay ee la dejiyey ee waxa weeyaan ahaatay fi isilaaxi ahli lxadiid qolooyinkan muxadisiinta ama ahlixadiid istilaaxooda macnaa cilmigan mustalaxa ee dee qoladan markaa ahlixadiid dee culumta iyaga istilaaxoodaba ah tasaaniiftii ama musanafaadkii halkaa ku tacalluqsanaa qad kasurad way badnaatay oo macnaa kutubtu aada iyo aad bay u badan tahay bal dee kutub maaha uun si guud uun looga hadlayo waxa guud ahaan mustalaxii lagaga hadla iyo kuwa qeybaha mustalaxee aada u fara badan ee culumta xadiiskee dee casharaadka gaadhay gooni ahaantooda loogu alifay way aada iyo aad bay u badan yihiin taas oo faina tasaaniifa tasaaniiftii ama musanafaadkii alkaa-inati fi isilaaxi ahli lxadiid alkaa-inata fi isilaaxi ahli lxadiid ahaatay dadka ahluxadiidkaa istilaaxoodu qad kasurad way badnaatay lila'imati imaamyadii xaal ay u sugnaatayba taas fi lqadiimi zamankii hore iyo walxadiisi zamankan dambeba zamanka dambeba macnaha waa dee zamankii hore iyo xadiisna waa ka mutaakhirka almutaakhir min azamaan oo ujeedadu tasaaniiftu dee horena way u bilaabantayba barhkood buu inoo tirin doonaa bal markaa waxa weeyaan kuwo waktiyadaa kaba sii horeeyeyna waa la heli markay qayqaybaha noqoto iyo noocyada ay noqoto haddaba waktigaa hore kutubtii aimadu ay dejiyeen iyo waktiyadii dambe kutubtii ay dejiyeene istilaaxan ku tacalluqsanayd dee waxa la koobi kara maaho aada iyo aad bay u badnaatay taas buu leeyaho way badan tahayba qad kasurat lilaimati fi lqadiimi walxadiid famin awali man صanafa fi dalika alqaadi abu muxamadi iram hurmuziyu fi kitaabih almuxadis alfasil lakinahu lam yastawcib bal markaa sheekhu nubdo ayuu khaasatan tasalsulkii dhacay ee kutubtan musalaxa markii la alifaye qeybaha iyo noocyada aan ahayn funuunta mid mid loo dejiyaye sidee caam ah oo mustalaxii loogaba hadlay kutubtaas tasalsulkeedii dhacay iyo say u yar kala horeeyeen buu nubdo kooban ayuu sheekhu bidaayada kitaabka kuba sheegayaa oo markii uu matniga nukhba sheegay inay tasaaniiftu halkaa badan tahay intani waa sharaxii taa uu kusii yar bayaaminayey oo uu ku bastidayey oo wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala fa min awali man macnaa duulkuwii ugu horeeyay waxaa kamida sanafa alifay fi dalika waa fi isilaaxi ahli lxadiid dadka ahluxadiidka isilaaxooda ciddii kitaab u dejisay ururisay ee mu-alaf gaara ku ururisay kuwii ugu horeeyay waxaa kaba mid ahaa alqaadi abu muxamedin oo cibaara min awal buu kaba cabiray majaz minoo isaga ugu horeeyey ma laha dee waxa weeyaan kolley kutubta qaarkoodna waabay cibaara dhacdaa markay mustalaxaya kaba hadlayaan ama xadiidka intay laba ukala qaadaan cilmulxadiisi diraaya cilmuxadiisi riwaaya ay yidhaahaan cilmuxadiisi riwaayana dee ururintiisa waxa ugu horeeyeyba ibnu shihaabba waay waqti hore waa zuhri cilmuxadiisi diraayana waxa ugu ciddii ugu horeysay ee ururisay uu ahaaba ramhurmusigan imika aan hayno cibaaradiisu taa way ka duwantao muu jasminaya wuxuu leeyahy dadkii ugu horeeyey buu kaba mid ahaa marka waxaana jirtaa haddii la eego faniyada gaarkood qaar oo fani fani sida cilada axaadiista iyo waxyaalahan anwaacda dee aan arki dooneen horena kitaabkii oo lagu soo aragnay marka gaar ahaanteeda maraasiisha iyo waxyaalaha la eego waktigan way kaba horeeyeen oo way horeeyeen oo rag hore oo qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad ba ahaa ayaa kutub gaara oo umuuraha kuba tacaluqsan leh waay lakiin markay noqoto kitaab caam aho musطalaxii dee si guud uga hadlayo abwaabtii ama anwaacdii kala dunayd bal haddii wax hakaba tagee laakiin isku dayayo inuu shamliyo guud ahaan anwaacdii ka wada hadlo ayuu markaa kitaabkan iyo dee kuwii ugu horeeyey ay yihiin oo imaka ta uu sheegaya waa taas lakiin markay noocnooc noqoto oo anwaacdii imaka sodomeeyaha aydaynu kusoo aragnay bayquniyadiiba qeyb badan oo kamida kutub gaara ayaa mid mid loogu dejiyey taasoo kale khaasatan celasha axaadiisa iyo maraasiisha iyo waxyaalahaas dee rag hore oo isaga kaba horeeyey ayaa jira oo kale bal awlawiyada awaliyada loo nisbeeya waa xagga marka la eega kitaab shaamilaho anwaacdii xadiidka shamlinaya oo macnaa mawduucaadkii si guud ugaba hadlaya taas baa waxa weeyaan oo dee kutubtan musalaxa imaka baan ahayna kuba sugan oo nooc gaara uun kuma tacaluqsane waa si guud ba anwaacdii loogaba hadlaya kuwaas bay awa awaliyadiisani ay noqonaysaa ama inuu kaba mid aha dadkii ugu horeeyey marka wuxuu yihi famin awali man dad ama duul kuwii ugu horeeya waxaa kamid ah sunafa alifay oo fi dalika waa fi isilaaxi ahli lxadiid dadka ahluxadiidka isilaaxooda alqaadi qaadigii abu muxamedin kunyadiisa abu muxamed ahayd aram hurmuziyu kolley qolooyinkan magacyadoodu halkan ama meedee sheegidoodu inoogu imanayso tacriifkooda intooda badani way soo noqonayaan oo imaka iska dee muqadimo iyo tamhiid baan ku jirnaa kitaabka dhexdiisa ayuun baan u dib dhigan doonaa haddii ala yidhaah sheekana ka mid weeye kuwa inoo soo noqon doona bal markaas waxa weeye haddaba in sheekha qaadiga abu muxamed nisbadiisna ay tahay waa meel ramhurmus la yidhaaha ayaa loo nisbeeyey oo kollay bilaad faris ahayd kaas baa ugu horeeyey fi kitaabihi kitaabkiisa almuxadith alfasil waa kitaab uu leeyahayoo lagu magacaabo almuxadith alfasil bayna alraawi walwaaci la yidhaah kitaabkiina maanta waa la madbaceeyey nin adigu kollay doctooraha oo reer sham ah ama reer suuriya oo baya maxamed cajaaj alkhadiib la yidhaaho ayaana taxqiijiyey oo kitaabkii madbaceeyey bal markaa kitaabkiisaas ayaa ahaa ayuu alifay maya sheekhaasi uu dejiyey waana dadkii isilaaxa si guud u alifaa ama kitaab ugu qoro dadkii ugu horeeyey sheekhu markaa wuxuu yihi lakinahu laakiin lam yastawcib muu dhamayn ma taam yeelin oo muu kaamil yeelin anwaacdi dee kol haddii uu isagu ahaa funuun mufrada-a mooyaane si caam ahaaneed cid uu qolooyinkii ugu hor ururiyey kollay waxa bilow dee ma noqdo uun marka la isaga daba tagay ee kolba ragg dee raggii ka dambeeyey ragga hore bilaaba ay midba wax ku kordhiyaan ee idaafadu badnaato ugu dambeysay nihaayada dambe ay noqoto kutubtu ma noqonayso waa wax bilow oo kollay sidiisii uma dhammaynayo dadkii ka dambeeyaa markaa tatiimadii iyo ikmaalkii yeelanaya marka anwaacdii uu ka hadlay dee anwaacdii oo dhan may wada ahayn oo waxa weeyaan muu kaamil yeelin ma taam yeelin oo muu dhammayn anwaacdii waxyaale uu ka tegey oonu sheegin sheekhaasi oo kitaabkiisa aanu kuba qorin baa jirtay laakinahu lam yastawcib waalxaakimu alqaadidii bay ka cadfan tahay oo macnaha dadkii ugu horeeyey ee alifee wax ka qora ama kutub u dejiya isilaaxa ahli alxadiid waxaa kaba mid ahaa adeeqa alqaadi abu muxamedin iyo walxaakimu xaakimkii abu cabdillaahi annaysaburiyu kolley waa imaam macruuf oon tacriif sidaasa usii baahnayn ee waxaa jira laakiin nin kaleo alxaakim alkabiir la yidhaha sheekhiisa ahaayo isaguna kutub musalaxa iyo kutub badan oo saa leeyo imika jirto oo dee aan ognahay maba jirte kitaab aduga xagga kunyooyinkaa kunyooyinkaa la arka kitaabkan dee ishaarana meesha ay uguba iman ayuu leeyahy xaakimulkabiir baa kaa la yidhaha kunyadiisa abu axmed ah isna waa abu cabdillaahi imaka sheekhan kunyadiisu oo abu cabdillaahi weeye waana siduu kaga soocayaba imaka halkan ninkaasna alxaakim alkabiir bay yidhaahaan haddaba xaakimkii abu cabdillaahi annaysaburi waxaa dhici kartana dee kutubta mustalaxa markaad daalacanaysa inay waxyaalaha aad la kulmi doontaan mustalaxun maahay dee kutubta adigu kolkol waxyaala dee istilaaxa taabanaysa inay mar ay sheegayaan markay sheegayaan maraatibtan dadkan ahluxadiidka iyo magacyada ay leeyihiin oo kale dee markay musnad sheegaan ay muxadis sheegaan ay xaafid sheegaan inay xujona yidhaahaan oo xujada barhkood markaa taxdiid ay laba yimaadaan oo yidhaahaan xaafidkuna waa nin boqol kun oo xadiisa asaniideedii la korka ka haya xujaduna ilaa saddex boqol oo kun waa cibaaradooda barhkood dhacday xaakimkuna waa ninka dee axaadiistii oo dhan ba wada yaxaadeeye oo kale ragga dee hadal markaa kutubtooda ay dhaceen waxaa kamid a bajuri xaashiyadiisan almawaahib aludniya la yidhaaha ee uu ku leeyahay shamaailka tirmidi oo kitaabkan xadiiska ee shamaailka tirmidi xaashiyadiisa waa xaashiye madbuuco weliba malaa qabla casharaati siniin la madbuceeyey oo waxaa laga yaaba dabcaadkii qabla casharaati siniin wey da dabcada kolley jirta de haddii la hayo wey anu kale waa dabcadan haysteen kaas oo kale ayaa bilawyadiisu kuba yidhaha isagana mahay dee qolooyin kaleo dhowr ah oo kala duwan ayaa soo qaado tahawuni ama qawaacid taxdiidkiisa uu kaga mid yaho qolooyin kalena ay kaga mid tahay oo bal markaa dee ruuxina uu suuraysanayo kolle dee xaakimna ay si ay dhaheen halkana uu xaakim ku arko in waxaa loogu magacaabay xaakim arrintu taa ahaydee kolley bacdigood ha dhacdo nin horena ha kaba soo naqliyeen oo saaxib almawaahibiyo ay magacaabaane laftigan xaakim wax uu tilmaamayo oo marka la eego xagga ah rutbe xadiis ahaaneed rutbe xadiis ahaaneed oo saa dee imka balxaafid iyo xujo iyo amiir almu'miniin oo dee barhkood laguma sifeeye iyo mufiid iyo musnid iyo muxadis iyo waxyaalaha ay tilmaamayaan taasi ma tilmaamayso arrintana waa bacdigood waxay kaba soo naqliyeenune laakiin xataa siiqadan ay kuba timiyo taasi wax keenaya maaha in dee nooc ma ay kaba mid tahay adigu rutbo xadiisiya ay tahay waana suurtagal ciddan dee xaakim lagaba cabiran ama qaadi noqday ama taas oo kale walow xaakim taasna aanay ku ogeyn waxaan uu kaba yiminaya inuu awiyadii kamid ahaayo ama dadkii dee usushiisii kaba mid ahaa mid waxaan lahaa la qabkan lahaayeen kalena aad aanay u kala xadayn laakiin sida bacd alkutub dhacdo cibaaradaasi kolley waa cibaaro shaksigun inta lagaba soo naqliya ti bacdigoodna kutubtooda ay kuba sheegeen si aan ahayn dee rutubtan iyo waxyaalahan ay ku sifeeyaan dadkan iyagu xadiidka maqaam kaba gaadha ay ku sifeeyaan taas mahe kutubta qaarkood bay dhacdo macnaha ujeedadiisa ha u qaadanina imaka xaakim waxaa xaakim loo yihi inuu yahay un inuu likownihi xaada axaadiisa kulaha taasoo sadee bacd alkutub dhacday tan kaba dhigaan tacriifee waxtaasi wax bacdigood sheegeen cibaaradna aanay keenahayn weeye qolooyinkii kale dee meesha ahligii fadliga ahaana aanay sheegin alfaadaha kale ha laba sheego kolley arrintu taas maaha xaakimnimadan lagu sifeeyin waa xag xukum un bay ahayd walow isaga bidabdi xukumka iyo wakti uu tawaliyay isagu aan dee aanay tarjamadiisa kuba soo darin ciddii bal markaa asalkiisa ahaydee laqabkan uu kaba dhaxlayna aanay sheegin ama dee ay suurtagaltay inaan laba hagaag loo soo naqlinba bal waxa weeyaan waa laqabka dee arrintan uu kuba shuhroobay weeyaane maaha imaka halkan aqoonti weyneed ee xadiiska u lahaa wuxuu kula baxay maha aan leeyahay cibaaradana waa cibaaro bacd alkutub u dhacday maha cibaaro saasa oo de waxa weyaan aan ictimaadsanayna ma aha walxaakimu abu cabdillaahi naysaburiyu kunyadiisiiba ahayd naysaburna waa magaalo kolley dee bilaad imaka iran dhinaceeda bari ayaabay dee ay kuba taala ama dee waxa weyaan meesha mawqiceedna uu ahaayo wadankii weyneeda khuraasaan balaadhan waktigaas bay kaba mid ahayd oo meelaheedii ugu ahamsanaa ay kaba mid ahayd oo isaga naftiisa ayaaba taariikhdeeda iyo raggii qoray lahaa weeyaan walxaakim abu cabdillahi naysaburiyu lakinahu lakin xaakim lam y yuhadib muu tahdiibin oo ma saafi yeelin hagaag umuu taxriirin oo macnaa dee kitaabkii waa ururinayay kitaabkiisuna waa madbuuc maanta macrifatu culumi lxadiisna waa la yidhaah bal dee kitaabkaa khadiib waaba ka kooban yahay marka la eego xagga sheegidan uu sheegayey ragga anwaacda si guud u ururinayuu kaba mid aha kitaabkana dejiyey isagana wakti ahaan waa ka dambeeyey marka marka la eego inram hormusi e walow dee qarni ay ku kulmeen oo qarnigii afraad raggiisi ahayn laakiin isagu dee waa in badan buu ka geeri dambeeyey oo aad bu ugaba weynaa taas oo kolley dee waa soo gaadhay une laakiin maha dad isku dabaqa a ma aha isku qarni ha ahaadeen waxa weeyaan muu tahdiibin buu leeyaho taxriir ujeedadu dee meelo qaarkood tadwiil laga yaabo laga maarmi kari lahaa xashwi iyo si fiican oon tartiibtiisu aanay uba dhicin waayo waa kutub bira oo kolleyba bidaaye noqonaye ayaa ay ahayd walam yura oo muu tahdiibina ujeedadu xagga taxriir ahaan alfaadii hagaag iyo cibaaraadki iyo ama anwaacdii si fiican loo taxriiriyo oo bal macnaa wixii tadwiile loo aan laga laga maarmi kari lahaa lagaba daayo xash iyo waxyaalo sidaas oo kale ah laga dhowro taas kulamuu iman walam yuratib maanu tartiibin oo anwaacdu si ay isu raacaysay ay isku habboonayd ee isagu munaasibka ahaydna isuma raacin oo isagii dee weli camal baa harsan ah cilmigii in la taxriiriyo in la tartiibiyo oo hagaag loo tartiibiyo oo markaa wixii dee bidaaye ahaayeen laakiin anwaacdii waa fadligii waa lahaayeen iyo sabqigano ururintan guud ee waa wax dee u baahan bimuruuri lwaqt iyo dadkii aimada ahaa ee kala hadlayay ina wixii naqsiga kutubta kuba sugnaa ay markaa taam yeelaan oo wixii tartiib la-aantoodii ay habeeyaan oo dee dib ay u habeeyaan iyo taasi waa wx weli dee dambeeyey un watalahu waxaa raacay oo isagii ka raacay abu nucaymin abu nucaym alsbihaniyu ee sbihan loo nisbeeyey kolley meeshuna waa meel faris kaba mid ahayd sbihan waa magaalo kolley weynada culimo badan ay kaba yimaadeen ba iyo fa labadaba waa meel keliya un oo isfahani oo fa halkaa lagaba dhigay isbahan waa meel keliya mawdic keliya un iyo magaalo keliyay ahayd abu nucaymna kolley isna kitaabka waa inoogu iman doonaa dikrigiisna waa inoo dambeeya haddii ala yidhaha wixii taraajimay kooban ay leeyihiin dee markan kitaabkaaga u galo ayuuman arki doonaay isaga ku raacay oo macnaa dabadii buu yimi oo de haddii bal ram hurmuse me ninkaas adugu waxa weeyaan ibnu khalaad abu moxamed oo saddex boqol iyo lixankii dhintay xaakimna afar boqol iyo shantii bay ahayd nucaymna labaatan iyo ama dhowr iyo labaatan sanadood buu xaakim ka geeri dambeeyey waa wax markaa isagiibuu ku xigay oo waxaa raacay oo dee isagii xaggii taariif ahaan iyo umuuraan abu nucaymin isbihaniyo facamila wuxuu sameeyey calaa kitaabihi kitaabkiisii korkii wuxuu ku sameeyey oo kitaabkiisii mustakhrajan waa kitaab mustakhraja waa kitaab uu isagu leeyahay marka la eego in manhajkii iyo dariiqadii uu ku socday xaakim buu ku soconaya mawaadicdii xaakimna waa qaatay walow dee marka la eego haddii xaakim iyo raggaasi waxyaalaha ay warinayeen asaaniidooda ay kuma warinayeen oo asaanidiisii asaanidiisii kuma warinayne laakiin asaaniid uu leeyahay buu ku warinaye bal waa kitaabkiisii wuxuu noqonaya tahdiib iyo tartiib u noqonaya yaanu wada dhammayn oo kitaabkiisii ku xidhan laakiin mustalaxii un ayuu dejiyeyba laftiga mustakhrajna kolley dee waa inoo iman doonaa haddii ala yidhaha marka saxiixeyn iyo umuuraha lagaba hadlo ayaa kutub mustakhrajaad lagu magacaaba ayaa jirta mustakhrajaadkaasna waxa ay tahay un nin baa kitaabkii bukhaari uu imanayo axaadiistii bukhaari lahaa buu dib kitaabkiis kitaab uu leeyahay ugu qoranaya axaadiistiisii ayuu xadiis xadiis u qoranaya waa xadiiska laakiin markaa xadiiskaas uu qorayo bukhaari dee waa ka dambeeyey sanadkiisii ma marayo sanad isagu leeyahay sheekhadiisii buu kaba warinaya axaadiisu axaadiisii bukhaari oonu bukhaari markaa marahayn hadhow sanadka dhexdiisa iskaga soo dhacayaan markaa alfaada ziyaadaha waa la yimaadaan tatimaad kolkolein waxyaalo dee matalan halkan hore kuba koobnaayo dheereeyaan way jirtaa adugu waa kitaabkii oo aan dariiqiisii laguba warinayn isagii laga qaadanayna sheekhyadii kale iyaguba laba wadaagsaday inta laga wariyo hadhow dhexda lagaga soo dhacayo oo kale bal fawaaid gaaraya waxyaalana way leeyi dee barhkoodna maanta way kaba madbacaysayiin haddaba imika waxa ay arrintu ay tahay un kitaab dee noocaa shabahayo in kitaabkiisii un buu raacayaa dariiqadiisii waa raacay mawaadicdiisii waa raacay hadhow dee markaasna asaanidiisiina wixii isnaad laguma warinayana tii xaakim kuma warinaya isnaadkiisiibuu kuma warinaya waxaanu bal markaa sheegayaa wixii dee adugu bal hadduu dee wax ziyaada laba yimaado iyo umuuro kaba duwan yahina kitaabkii way dhacayaani bal waxa weeyaan adugu kitaab kolley kitaabkiisii dee daba socdo oo ama tahdiib iyo tartiib iyo ziyaadaba ha laba yimaadee ayuu dejiyo tanu cibaaradan kaba cabiraya waa kitaabkiisan uu cibaaradan kaba cabiray wa abqaa wuxuu reebay ashyaa waxyaalo iyo ashyaa aanu sheegin ayuu iska reebuu kaba tegay oo uu gaba tegay lilmutacaqibi kii isaga la cirbinaye dabadii imanaye oo macnaa abu naciim ha ka dambeeye xaakim iyo ha arko dhaxalkii ay ka tegeen ama tuuraadkii ay kaba tegeen ha arko isagiina markaas dee iyagiina ha ku raaco ta'liiftii noocaas kol hadduu kaba dambeeyeyna dee waa wixi ay sheegeen iyo wax kaleba inuu sheego oo ama koodiina uu dib hadduu naqsigii iyo khalalkii uu lahaa uu u awdo ama uu markay meeshii taas bay noqonaysaa taasi hama jirtee isagiina waxyaalo ciddii dee dabadii imanaysay uu gaba tegey oo dee ay ahayd iyaduna weli naqsi jira waxyaalo jiro ay ahayd in la dee markaa la taam yeelo oo laga hadlo oo hagaag loo bastiyo oo loo ibaaxiyo taas uu kaba tegay baa jirta mutacaqib waa lagu fasiraa taas waxaa kaloo dee lafdigan iskaba badan tacaqubka kitaabkana in badan ban cibaaraadkiisa aan meelo qaarkood kuba arki doonaa tacaqulka in ictiraad loo lagu fasiro ama bushin wax la bushiyo haddii taa xataa aan idhaahno waabqa waa baaqi yeelayo waa ka tegayo waayo se labada xaashiyadan laqduduraraya labada arrimoodba way ku sugan yihin ama cibaaradan waa xaashiya uu kitaabku leeyahay oo dee kolley hore loo madbuceeyey oo dee muddo hore la madbuceeyo xataa dee bilaadeena intay soo gaadheen anugu waktiyadii dhowr toddobaatankii wadamadii waddankeena adama mandiqada soo gaadheen dee intan garanayo wa abqaa waa reebayo waa ka tegayo ashyaa waxyaalo ayuu ugaba tegay lilmutacaqibi kii muctaridkaa isaga bushinayey oo kii macnaa dee isaga meelo qaarkood ku bushinayey waxyaalo markaa noqdo ictiraad keena waxyaalo tacaqubkii keena oo uu markaa tacaqub ahaan ulaba yimaado uu ka tegay baa jirto haddaan idhaahno kii dabadi imanayeyna umuuro dee weli aan la dhamayn la bislayn oo u baahan in laga hadlo dabadadkii ka dambeeyey uu reebay baa jirta ama kii isaga ictiraadba isaga bushinayey ayaa jirtay isaguna weli markaa fanigma taam noqon weeye waa bidaaya weli ururintiisi baa lagu jiraa marka la eego si guud anwaacdii marka la eego cilmuxadiis riwaaya waktigan waa taam hagaag bay u bislaatay bay u dhamaatay bal cusuur riwaaya dahabiya waabay socotay waktigan marka abu nucaym iyo ay joogaan in abu nucaym iyo ay joogaan oo marka la eego xaggii riwaay ahaan laakin waa xaggii istilaax ahaan taas weeyaan oo cilmigan mustalaxa oo weliba dee si caama loo wada ururiyo mawaadicdiisiya uma jaa waxaa yimi bacdahum raggaa dabadood waxaa yimi alkhadiibu khadiib baa yimi abubakrin albaqdaadiyu isaguna waxoogaa yar buu kaba dambeeyey raggan oo haddii dee isaguna sodomeeyo sunood buu ka geeri dambeeyey aba nucaym uu kaba geeri dambeeyey khadiib baa yimi abubakrin waa kunyadiisii albaqdaadiyu isagu dikrigiisu kitaabka aada buu ugu badnaan doonaa kutubtana badhkood baa dee dikrigoodu kuba iman doona halkan uu sheegayo waa imaam aada u mashhuura oo aada u macruufa khadiib baa yimi abubakrin albaqdaadiyu fasanafa waa alifay fii qawaaniini riwaayati riwaayada qawaaciddeeda qawaaniin waa jamcu qaanuunno waa qawaaciddeedan kulligaan kitaaban kitaab buu alifay samaha uu ku magacaabay alkifaayata kifaaya uu ku magacaabay oo xagga marka la eego riwaayada guudba qawaaniinteeda waa qawaaciddeeda wuxuu u alifay oo markaa u dejiyey kitaab caam ah weyn oo adigu muhim oo dee isna waa madbuuc dabacaad kala duwan oo ku magacaabay alkifaaya fii cilmi riwaaya taas wa fii aadaabiha aadaabta ay riwaayadu leedahay taasi waa riwaayadiibuu si guud ugaba hadlay qawaaciddeedi iyo qawaaniinteedi iyo anwaacdii guud ahaanba cilmiga waa ka hadlay waa kitaabkaa kifaaya wa fii aadaabiha aadaabta riwaayada waa khaasatan ninkii daalibka ah ee cilmiga dalbaya adaabtii laga doonayey dee inuu laba yimaado laakiin waxyaalo kala duwan ahayd oo aada u badan iyo ninkii isaguna raawiga ahaa ee adigu cid waxba u gudbinaya isna aadaabtiisii ay aadaabtii iyagana bal dee wixii aadaabtiisi ahaydna wuxuu dejiyey kitaaban kitaab samaha uu ku magacaabay aljaamic liaadaabi sheekhi wasaamic waa kii isagu kulminayey ninka sheekha ah aadaabtiisa iyo ka isagu markaa daalibka ah ee saamica aadaabteedii jamcinayey kolley kitaabkaa kifaayana waa kitaab madbuuca dabcaad kala duwan leh kitaabkan waxa weeye in aljaamic liaadaabi sheekhi wasaamicna waxaa la arkaa in saddex nin oo kala duwan ay wax ka qabteen ama ay madbuceeyeen oo kaleo dee dabcadan horta shahiirkiina waa daxaan dabcadiisan oo kolley kutubta khadiibna nin aada u yaqaana waayo risaaladiisii ninkan taysir kale risaaladiisii doctoraaguba wuxuu ahaa khadiib buu ku qaatay waa khadiib ka hadalkiisii waxaan filayaa berina ma horta de imaka inay taalla mooye way taalay maktabada macadka oo waa tii doctoraaya waa khadiib guud ahaan ayay doctoradiisaba ama uu kuba qaatay doctoraagiisa kitaabkana isagaa laba mujalad ku madbaceeyey lagu aljaamic liaadaab sheekhi adugu bal markaa wasaamic oo aljaamic fi aadaab raawi wasaamic baa qolooyinka kale kole cibaarada mala cumaanka imika uu kuba madbacaysan yahay waa kitaab adigu muhim o hunoo xaggan akhlaaqdi iyo aadaabtiiyo taasoo laba mujalad buu ku madbacaysan yahay o kolley markaas laba ninoo kalena iyaguna waxaan filaya cajaaj khadiib iyo nin kale labadooduba waxa weeyaan way adigu waxaan filaya inay nashriyeen lakiin anigu dabcadan arkay amaan hayaa waa taa uu isagu daxane labadaa kitaab buu dejiyey maha labadaa kitaabune waqalla waxa yarayd ama mabay jirin fanun fani min funuuni lxadiidi xadiidka funuuntiisii kaba mid a ilaa waqad sanafa inuu alifay un mooye qalladu in badan bay bimacna nudra ama bimacna alcadam uba timaadaa halkana taas baan kaba dhigaynaayo وqل معنaa فن معنaa maba jirin فني min فنون الxadيiث xadيiثka فنuuntiisii kamida ilaa uu jiro وqad صنفa waa alifay فيه فنigaa dhexdiisa waa ay khadin kitaaban kitaab mfradan gooni ah oo u khaasa ayuu uga alifay oo waxa weeyaan labadan kitaabo laba kitaabo waaweyn oo muhimo un kuwo kaloo ka ah dee iyaguna aada u muhimo waa leeyahayo xadiidka anwaacdiisu way badan tahay kitaabkii xataa yaraa bayquuniyada ahaaye koobna heed sodomeeyaha beyd ba ahaa ilaa sodomeeye nooc baan kuga soo aragnay dee waxa weya kitaabkana intaa in ka badan baan ku arki doonaa haddii la idhaaho isagoo kitaabka weliba mukhtasara ayaan ku arki doonaa insha allahu tacaala anwaacdaas faraa badane uu leeyahay baa mid mid ayaa si loo bastiyo si hagaag loogu idaaxiyo oo loo fahmo ayay kutub gaara ku khaas yeeleen raggii taa u badsadayna waxaa kaba mid ahaa ama uguba badnaa khadiibo isagoo si guud imaka aadaabta ugaba hadlay kitaabkiisaas si guudna kifaaya ugayn markaa qawaaniinta iyo qawaacidda inay anwaacdan kaba hadlay kitaabka kifaaya ayuu qeybihii gaar ahaaneedna hadday tahay wixii ruwaadda kuba tacalluqsanaa iyo barkood wixii anwaacda xadiidka kuwa tacalluqsanaana ayuu kutub gaara oo ku bastinayo aada ugagaba hadlayo qeybna maanta lagaba madbaceeyey qeyb ahaana waa la madbaceeyey dee fiican taas buu dejiyayo markaa waxaa naadir ba ahayd in la arko fani funuunta xadiidka kamida waa anwaacihiisa usii kala baxayo oo kitaab gaara oo khadib dejiyey aan markaa fanigaas an kuma tacabsama anu kitaab gaara khadib uba dejin taas baa yarayd buu leeyo dee marka la eego cilmigan hagaag bislayntiisa waa ninka ugu ahamsan ee wixii ka dambeeyeyna isaga unay tabac u ahaayeen taas weeye marka la eego isaga gacmihiisa uu gaadho cilmigu qoladaa hore weli naqsi baa jiray oo waxyaala u baahna baa jiray in laga hadlo la taam yeele walow aanu dee funuuntii ay kala tagsantao kutubtiina kutub kala gooniya uu dejiyey haddana waa marka la eego bislayntii iyo heerkii fiicnaa ama heer dee lagu tirin karo heer kamaal inuu yahay soo gaadhsiintiisa waa ninkii dee bal waxa weya kolley qeybta weyn kaba qaatay oo wuxu uhi waqalla macnaa maba jirin fanun fani cibaarada san ilaa laqbaysanaan san uguba bedela waana macno macruufa luqada carbeeda fanun fani min funuun alxadiisi xadiidka funuuntiisii kamidi ma jirin ilaa oo uu jiro fanigaasoo la helo waqad sanafa waa alifayo fiihi fanigaas khadib kitaaban kitaab mufradan la gooni yeelo keli oo fadnigaa u gooniya fakaana wuxuu ahaa khadib uu noqday kama qaala alxaafidu abubakr ibnu nuqdata waa ninka dambeeyey isaguna kutubtan khaasatan mu'tarifka iyo qeyb daragii qeybta weyn kaba qaatay qeybtaas noocaas ahaa dikrigiisna inoo dambeeyay tarjamadiisna markaa dambe aan la sugi doono kolley ayaa wuxuu ah markaa uu noqday sidi uu yihi xaafidka abubakr ibnu nuqdata nuqdadana waxaaba la yidhahda jaariya markaas isloo nisbeeyey oo ama libacdi abaahiya uba sugnaatee ninkaas si uu yidhi ayuu mutay buu leeya macnaa hadalkaa ninkaasi yidhi waa hadal munaasib ahaa oo dee hadal run ah oo dhab ah oo ninkaasi uu kuba hadlay oo uu u qalmayey maaha ka badbadin iyo waxaanu mudan oo uu ku sifeeyey waa hadal uu qalmayey oo markaas ah kulu man ansafa waa hadalkii ina noqda kulu man ansafa calima ana almuxadisiina bacda alkhadiibi ciyaalu calaa kutubi wuxu uhi kulu man shaksi dhammaantii oo ansafo insaaf ku hadlay macnaha ujeedadu iska dhowray tacasub waayo tacasubka in badan ruuxa xaqa waa ka indha tiraa ruuxan maxaasintiisa hadduu dee diidan yahay maxaasintiisi oo dhan buu qariyaa ama bal maxaasintiisii buu masaa'il racyigiisa iyo si ayla tahay uba bedela uu rogaaba waxa weeyaan wax yaroo uu leeya la arkay inuu kuba qoonsanayo wixii maxaasintiisa ahaa oo dhan u qariyaa waana dee tacadi iyo dulmi faaxisha haddaba nin kastoo insaaf ku hadlay macnaa isagu sidii xaqa ahayd ku qowlay iska dhowray tacasub oo taa ka nabadgalay calima wuxuu ogaanayaa ana almuxadisiina raggii muxadisiinta ahaa bacda alkhadiibi khadiib dabadi ciyaalun ciyaal inay u yihiin macnaa dad ictimaadsan calaa kutubi kutubtiisa inaanay ka maarmahayn kutubtiisa ay tahay cumdadood iyo asalde waxa ay ictimaadsadaan say de waxa weeyaan dadkii ka dambeeye o dhan oo ciyaalu shaks waa dadkan dee isaga uu mas-uulka ka yahay ee uu nafaqeynayo quudkooda iyo infaaqooda uu leeyahay taas baa ciyaalka shaksiga uu yahay isagay u ictimaadsanayaan xaggii noloshoodii iyo dee nafaqadoodiiba haddaba dadkii ka dambeeyey waa kutubtiisa ahamiyada ay leedahay iyo maaha kitaab iyo labee funuuntii kala dunayd mid kastaba kitaab muhima ayuu dejiyey de ninkii doonayo fanigaa inuu fahmo ninkii doonayo inuu wax ka qoro waxay kitaab kole asal buu yihi kitaabkiisaasi marjac muhima oo uu raaco bal waxa ku daro isagii waxa ka bedelo meeshii waxa weeye hadduu doono deyna waa bashar waham waa ka dhacayaa qalad waa ka dhacayaa waxaan lagu waafaqayn baa jirta umuurihii ha kuba bushiyo ee laakiin haddana kitaabkii muxuu yahay marjaca loo laabmayo la raacayo ee ruuxii qudwo iyo imaamba u noqonayo taasoo nin alla ninkii markaasi insaafa u hadlay xaqii inta aanu dee tacasub iyo waxyaalahaas iyo shaksi diidmada iyo umuuro kale iyo waxyaale aanay kala qarin wuxuu garanayaa ana almuxadisiina md calima ana almuxadisiina muxadisiintu bacda alkhadiibi ciyaalan ciyaalinay macnaha waa dad ictimaadsan cuskan oon dee ka maarmahayn inay yihiin calaa kutubi kutubtiisa fannigan ahayd ee uu dejiyey oo taasba macnaa de waxa weya waa musanafaadkan uu leeyahay barhkood aan cidbo ugaba horeyn muhimna ah ee dee ninkii doonaya inuu waxyaalahan ogaado bal isaga hadda aqoontiisu hadday korodho korodho waxyaalo isaga dhaafay dee waxyaalo badan oo dhaafay waa lagu kordhiyey taas oo kale oo had iyo goro waa furan yahay ka hore dee waxa weya ka dambe wax badan ugala tegayaa jirta laakiin dee kitaabki waa kolley waa ruuxii isagii kaas baa asaas u ah saldig u ah isagaana cumdo u ah iyo marjic u noqonaya uma jaa waxaa yimi bacdahum raggaa dabadood bacdu man dad barhkood ama duul barhkood taahara ka dambeeyey can ilkhadiibi khadiib kala dambeeyey oo waxa haddana arrinka ma joogsan xarakadii cilmiga ahayd way socotee fanigan waxaa yimid dadkii khadiib ka dambeeyey barhkoodo fa akhada wuxuu qaatay oo markaa min hada alcilmi cilmigan binasiibin ama bacdu man taahara ayaa yimi ciddii ka dambeysay bacdigood man can ilkhadiibi oo fa akhada qaaday ka qaatay wey min hada alcilmi cilmiga binasiibi nasiib weyn oo macnaa dad ka dambeeyey khadiib kaba dambeeyeyo aqoon aada u weyn u yeeshay cilmiganoo nasiib weynna kaba qaatay cilmigan ayaa dabadood yimiyo iyaguna markaa wax soo beeriyey kutub alifay waxna kusoo kordhiyey markaa maktabadii xaggan marka la eego cilmiga musalaxa oo fa jamaca waa ururiyey alqaadi qaadigii ciyaadun ciyaad ahaa qaadi ciyaad kale waa imaamsna aada u macruuf oo aada u mashhuura oo culimadii hore reer maqrib kaba mid ama dhulkaa dee dhinacaas caalam lislaami dhinaciisii galbeedba qaadi ciyaad kitaaban kitaab ayuu alifay latiifan yar oo kooban weeyaan oo aan xajmigiisu weyneyn oo samaaha uu ku magacaabay alilmaac ilmaac buu ku magacaabay waa kitaab yaroo kooban oo waxa weeyaan isaguna madbuuca laakiin inta badan isagu maaha anwaacdii mid shaamila maaha oo anwaacdii nooca uu xoogga saaray waa noocan kayfiyada riwaayada waa si wax loo wariyo taas buu xoogga saaray haddaba kitaab siaasa ayuu dejiyey isaguna wa abu xafsin almaya mayanajiyo macnaa nisbada ale weeyaano waa meel adigu bal markaas adigu mawdic magacee ama haddaba ninka abu xafsin mayanijiyuna isna wuxuu dejiyey juz-an juz buu dejiyey samaaha uu ku magacaabay maa laa yasacu lmuxadisa jul jahlu waa adigu ma sii weynaa kolley fawaidiisuna dee sia aada uma sii badno uma sii buurna juz yar buu dejiyey oo uu ku magacaabay maa laa yasacu lmuxadisa jahlu macnaa waa waxay aanay ruuxa muxadiski ee cilmi xadiid kuba shuqloon inuu garan waayaan ka jaahil noqda aanay isaga u waasac ahayn oo dee waxuu haboona anayn una waasac ahayn oo waa wixii laga maarmaan u ahaa inuu ogaado ruuxii muxadiskaa juz uu taa kuba magacaabay ayuu dejiyey haddaba wa amhaalu dalika taa amsaasheeda oo dee intan watigaan dib ugu yar laabanay markaas dee hadalkuna ma kala socno sheekhu ayaaba si fiican buu inoo jazmiyo maha sharaxiyo mate haddii kolkol aanay isqabanahayn isagaa isqabansiiyeyoo waxay u baahan laba laqbaa u kala baahnayde caadi waa laisku laqbaynaynaa wax mushkilia xaggaa ma jirto jaanibkaa ma jirto oo sida kutubta qaarkood dee u baahan in la kala laqbeeyo ma ahay wa amhaalu dalika kuwa wixii lamidka ahaa oo min atasaaniifi tabcana wa amhaalu dalika kasiiratun habarka iskala rido oo macnaha waa kuwa aan soo sheegnay ee aimadaasi ay dejiyeen ee cilmiga musalaxa waxyaalaha lamidkaa waa buu kala ishaaray wixii mu wada dhamayn mana dhamayn karayo dee waa wax fara badan haddaba kuwa waxa lamidkaa ee min atasaaniifi tasaaniifti alatii tasaaniiftaasoo shuhurat la shuhureeye ama shuhurowday macnaha kasiiratan way badan tahay oo kutub kale oo badan baa jirto cilmigan musalax oo aimadii kala dunayd ay dejiyeen markaa sheekhu wuxu uhi wabusidat haddaba kutubta taariiftaas waa la basiyey oo macnaa barhkood dee kutubtoodii kutub waaweyn bay ka dhigeen hadalka ay ku badiyeen anwaacda ay badiyeen oy si fiican uga basiyeen maxaa loo basiyey waa liyatawafara si u taam noqdo u kaamil noqdo cilmuhu cilmigeedii oo dee wixii markuu hagaag u basisan yahay si fiican looga hadlo cilmi weyn baa laguba sheegayoo cilmigii markaas iyo macrifadii lagaba kasbanaya macrifo dhan oo kaamilay noqonaysaa oo waxa weeye liyatawafara si u taam noqdo ayaa loo basiyey cilmuha waktusirat laftigana mati waa la ikhtisaariyno barhkood dee sida kan aan hayniyo kuwa lamidka ahaa ma lama dheerayn waa lasoo koobay waa lasoo gaabiyey maxaa iyadana taayo loo yeelay liyatayasara si u sahlanaado fahma oo kitaabku markuu bato dee aada iyo aada u bato waxa dhici karta ruuxii aan himadiisu sarayn in fahamkiisuba kuba adkaado laakiin markuu koobaya fahamkiisa dhib yare lakin kolleyna dee waa fahamku ruuxii cinaayo ule tala og yahay kitaabku markuu mabsuud yahay ee la basiye iyo kutubta aada loo soo ikhtisaariya mukhtasaraadka ah xagga xifdi marka la eegayo inaan korka marka laisleeya ka qabo dee kuwa mukhtasaraadkaa xifdigoodu sahlayo kollayna walaata uu ujeedo xifdigii la xifdiy laha taasuu dhib yarye laakiin fahm marka ay noqoto kitaabkan hagaag u basisan ee si wuxuu sharxay oo kale ah iyo kitaab la arko alfaaddiisuba inay mucaqad noqoto dee alfaad koodin baa la doonaya macno badan in lagu sheegay aada lasoo ikhtisaarsaday fahamka waxa u fiican kitaabka basisan oo kitaabka basisan laakiin kani xifdiga ayuu ufiican yahay oo kaleo dee had iyo goor kutubtu kutubtii de eegba guud ahaanba fanni kastaba eeg kutubtiisa basisan oo kale iyo kutubtay rag ku talagaleen si waxay marka dambe alkaas bay isu rogtay inay alfaado kooban macno aada u badan iyo kitaab weyn ay ka horreeyay alfaado yar kusoo koobaan oo kale inta laqbadan aada ku dadaalaysiiyo bal lafdigan fahmiyo ujeedada iyo tarkiibkii ayaa waxaa dhici karta inaad safxo kitaabka kale ku fahmi lahayd ayaa cibaaraad yari ay ku joojinayaan oo kaleba hawkaba ibnu khalduun oo kale iyo muqadimadiisiyana waxaaba kaodhayaa raggi dee ikhtisaaraadka laba yimi cilmiga dayn ay yar dhib ku keeneen oo dee taca marka la eego waa adkeyntan iyo sucuuradan kaba imanaysa alfaadahan yar oo kale ay lasoo koobay waxa loo adigu ikhtisaar barkood baa ujeedadu way basiyeen waxa loo basiyaya waa cilmigii si uu hagaag ugu kaamil noqdo kuwa ikhtisaariyeen larabka ikhtisaarkooda ahaa si bal markaa loo fahmo oo ruuxii uu qaban karo wuxuu xifdin karo horta ay noqoto xifdi iyada dee kitaabkan mukhtasarka ayaa dhib yaraan ruuxuu ku xifdigi karaya ilaa an jaa ilaa uu yimi alxaafidu xaafidkii alfaqihu faqih ahaa taqiyudiin abu camrin cusmaan bnu salax cabdiraxmaan ashh ashahruzuuriyu naziru dimashqa waa dee sheekhi buu inoo yar dhameeyey kolley sheekh saa inaga harayana maaha waa kan cod aada u fiicanna ku sifeeyo xaafidkii ilaa an jaa ilaa uu yimi macnaa arrinku saasay ahayd ilaadana maxaan haayo ugaba dhigaynaa ay wastamarat tasniifu ama wastamarat tasaaniifu fi dalika baga iska qadara jumladan tasaaniiftii iyo taaliiftii taas la alifaye culumtaa wax lagaba qoraye way socotay oo way socoto may joogsano xarakadii inta aan sheegnay kumay joogsano xarakadii cilmigayd mid socota ayay ahayd ilaa an jaa ilaa uu yimi oo arrinkaasi waa socday ilaa an jaa ilaa uu yimi alxaafidu xaafidkii xagga xadiidka xaafidka ku ahaa alfaqihu aqoonta kale fiqiga aada u sarraysana lahaa labada dhinacba taqiyudiin waa laqabkiisiyo de waana laqab beryahan dambe oo beryo dambe oo dhan macruuf kuma ahaayo culimada ay kuma sifayn jireen kolley malaa waxaan filaya dowladdii salaajaqada dabadeed waa la qabilaabnay oo kolley markii kuwii kaba horreeyey buwahiyiintii iyo yada taas waxyaalo kale ruknu dawla iyo yamiinu dawla waxyaalo kalea jira mar dambaa tan kale taqiyudiin abu camrin oo in badanna barkood laftiga diin bay gooyaan oo kolka ninkii ataqiyu si ataqiyu ibnu taymiya oo kale ay kala cabiraan ashihaab ibnu xajar oo kale ay kala cabiraan azayn alciraaqiy intaba mudaaf ileyhigii baa la xadfeeyo markii dawaayo waa laqab iska macruufa iskaba mashhuura taqiyudiin abu camri waa kuyadiisii cusmaanna waa magaciisii dee waa kan magaciisii walaba ibnu salax un ku mashhuuroobay ibnu salax salaxa laftigana waa aabihii laqabkiio waa tan un taqiyudiin hadduu isaga aabihii salaaxudiin buu ahaa ikhtisaar ahaan baa inta addiin loo gooyay waanay ku badan tahay culimada markaa taase ayay al halkii keeneen mudaafileega bedelkiisio asalax iyo ataqiy iyo ashihaab iyo azayn iyo waxan bay iska wada noqdeen markaas ashamsu iyo cibaaro saasa ee haddaba arinku wuxuu abihi baa salaaxudiin laqabu ahaaye magacii abihi waa kan ibnu salaaxi cabdiraxmaan abihi waa magaciisa cabdiraxmaan ashahru zuri ra-du way damisan tahay waana meel bilaada erberiya meelaha waadinkan waa kurdi buu ahaayo waadinkan kurdiga taas nisbada ay tahy waa halkii markii hore dee degaankoodu ahaa nazir dimashqa laakiin markii dambe degay dimashq ee ku dhintay halkaas haddaba ilaa uu imaamkaasi yimi arrintu way socotay fajamaca wuxuu ururiyey lamaa weliye markuu tawaliyey tajriis alxadiisi xadiiska dhigitaankiisa bilmadrasat alashrafiya madrasada alashrafiya la odhan jiray waa daaru lxadiis alashrafiya la odhanayo madrasad bay dee madaaris badanna berigaas oo culimadu ay deganaayeen oo raggan akaabirta ay deganaayeen oo dalabarna ay lahaayeen cuntadooda iyo hurdadooda oo cilmiga aada loogu baranayo kala dunaayo weliba dadkii muxsiniinta ahaa ama madax ha ahaadeen ama dad markaa tujaara haba noqdeyna ay waqfiyo badan u yeelano haybarkood mi-ata siniin dee si ay ahaayeen iyadoo ninkii beri horeba dhintay ayaa jiray kolleyna nin nucayma la yidhahdaa buu leeya leh kitaab laba mujalad ku madbacaysanoo waxaa la yidhaha dee adaaris fi akhbaar ilmadaaris oo kale kolley umuurahan iyo waxyaalahan si fiican basiyaan madbaco kaasi haddaba ashrafiyana waa nin dee ashraf la odhanayay oo waxa weeyaan amiir ahaa qoladii ayuubiyiintii ayaa waxa weeyaan meesha dejiyo dee taa cilime sameeyey dar xadiis alashrafiya noqotay cilmiga xadiiskana meel lagu nashriyay noqotay ninkii ugu horeeyey sheekh ka noqdana isagu ahaa ee abushama bedelo imaam nawowi baa bedelo way socotay ilaa mizi iyo subki iyo rag badan ayaa isaga dambeeyey markaa sheekhiya marka la eegama sheekhada madrasada shahiirka ahayd ayaa wuxuu alifay kitaabahu kitaabkiisii almashhuura mashhuurka ahaa waa kitaabkan mashhuurka ee muqadimatu ibnu salax ku shuuroobay ama culum lxadiis fahaddaba wuu tahdiidiyey funuunan funuuntiisii buu tahdiidiyey oo ujeedadu markii hore dee ina xashwi iyo waxyaalihii dhacay buu tartiibi taxriiriyey hadaag buu wixii xashwi iyo tadwiir iyo tala saaro waa saaf yeelo waa tahdiibiyey wa amlaahu waanu yeedhiyey shay-an bacda shayin waa in yar oo ama shay-an oo bacda shayin aado ujeedadu san dee dadka waxalifaya inay marka hore fikradooda iyo khudadooda intay dhamaystaan wixii dihni ahaan ay kusoo xaadirsadaan markaa dariiqa ay ugu dhaqaaqaan keliya ku wada socaan ma ahayn wuxuu kolba in yar urinayu dadka u yeedhinayo u gudbinayay ahaydoo shay-an bacda shay ayuu yeedhinayey oo waxa weeyaan qorayeyna dadkiina uga gudbinaya markaa uu xadiidka dhigayay falihaada waan tam yeeli doonaa waayo intan ma sii fadhii kara waktigan bal halkaa inoogu yar joogo beritaan si yar dhamayn doonaa wallahu subxana wa tacala aclam aynu kusoo jirnay tamiidkii iyo markaa koobnaa ee uu sheekhu kaga hadlayey bal cilmigan musalaxa taaliifkiisa bilowgiisii iyo si bal markaa tasalsulkiisii ama kutubtiisan khaasatan mashhuurkiisii ay uga kala horeeyeen ee mu-alifiintooda ay u kala horeeyeen iyo waxyaalihii bal masalan lagu tilmaami kari lahaa ee iyaga madmuunkooda in uu tilmaan uba yahay ama waxa ay dee kulansadeen inta uu gaadhsiisan yahay iyo umuuraha ay kaba hadleen walow koobnayd marka waxaa inoo dambeeyey iyadoo tasaaniifta xadiidku ay badnaatay kuwa waasica iyo kuwo koobanba ay lahayd kuwan la waasiciyeyna dee si cilmigu uu taam noqdo loo fidiyo loo kala bixiyey kuwan lasoo koobayna qaradka uu ahaa bal si xifdigeeda iyo fahamkeedu uba dhib yaraado inuu bal markaa waqtiyada iyada kutub xarakadu haddana aanay joogsanay socotay ilaa uu yimi imaamkan shahiirka ee cilmigan aada mashhuurka ugu ah ee kutubtiisa qaarkoodna hadday sheekh yidhaahaanba isagao kuba dhaco khaasatan anfiyada ciraaqi iyo hadduu dee laftigaa qaala sheekh iyo qaala iyo kaba cabiro wuxuu ujeedaa un ibnu salaxo dee waa sida bilowgeedaba kuba yidhaaho markaasna waxay ahaydna markii uu dimashq soo degay daarulxadiis alashrafiya uu sheekheeda noqday taas baa inoo socotay oo inuu bilaabay intuu ururiyo kutubtii khadiib iyo keyrkoodba wixii kusoo urura kusoo aroore lagu sheegay inuu markaa laakiin isagoo dariiq imle iyo yeedhin isticmaali aan isticmaalin dariiqan dee taariifta loo isticmaale ruux intuu khudadiisa diyaarsado isagoo weli kitaabkiisaba soo saar inuu iska dhamaysto oo wada un ilaaho kitaabkiisa markuu dhameeyo ee uu dib u eego ee uu usaxa u markaa dadka dhexdiisa uu kuba nashriyaan taa bilaabine mawaadicdii uu ururinayay kolba yeedhinayay taas ayaa inoo socoto kalaamkii halkan dee anoo taa ku jirnaa waqtigeenu gaadhay markaa sheekhu wuxuu yihi falihaada manaa lihaadaadu wuxuu inoo soo sheegay inuu bilaabay dee funuuntiisa inuu tahdiibiyo waxaana jumladii ka horeysay ahayd wa amlaahu shay-an bacda shayin wuxuu yeedhinayay waxa uu ururinayo tahdiibkiisa iyo uu isu geynayo in yar in yar shay-an bacda shay buu yeedhinayo mawaadicdan uu ururiyey ayuu haddana dadkii dalabada ahaayee madrasadanba degenaaye ciddii kale imanaysayba uu u yeedhinayey oo uu gudbinayey marka arrintaa daraaddeed inaanu mar keliya taariiftiisii isu geyn oonu markaa intu dee marka hore khudadeeda wada dejiyo aanu tacriifti intu sidaa ku bilaabay deesa sidaa markuu dhamaysto un aanu u nashrine uu yari yar uu yeedhinayay taalla ajrigeed ayaanu lam yaxsul xasilinoo tartiibu waa kitaabkiisa tartiibtiisu cala alwadci wadcigii almutanaasibi isku habboonaa isu munaasibka ah oo dee waxyaalo badan oo isu munaasiba way israacsan yihin laakiin umuuro ay ahayd in la israaciyo ayaan israacine meelo kala duwan oo kitaabkii ka mid ah uu ku kala sheegay sababtuna markuu waxyeedhiyaba markaa ma gudbinayay bal dee kolba intaa haddii la doono malala kala tegayay way adkayd inuu dee israa ka wada daba tago takyiirtii iyo tartiibtii hore dadku ay ku qaateen bedelaa waayo nusqooyin baaba baxay qayba qaarkood mawaadiic baa si ku baxday oo laguma haystaayo marka saasaanu u dhicin kitaabku tartiibtii in lagu tartiibiyo wadcigii mutanaasibka ahaa ee isku habboonaa wactana wuxuu u cinaayooday sheekhu uu u ihtimaamay bitasaniif اkhadiibi khadiib imaamkaas axmed ibnu caliyan hore usoo maray kolle culimo badanna lafdigan waa inta badan de khudbad iyobay tilmaamaysaa isaga dee khudbad badan isaa ugu shuurabay horta dee ma garanayo laakiin abihi baa qaryadii weliba uu ku dhasho isaga ku barbaray labaataniyo snood khadiibkeeda ahaa bal markaa tasaaniifta khadiib ee almutafariqati kala tagsanayd waayo wuxuu inoo soo sheegay fanni kastoo funuunta xadiiska kaba mida inuu kitaab gaara u khaas yeelay oo u dejiyey oo funuunta inteeda badan kutub u gooni uu dejiyey markaa fawaa-idii dee waxay cilmigu waxay ku baahsan tahayba kutubtiisaa kala dunayd ee baahsanayd ee funuunta ku baahsanayd haddaba tasaaniiftii khadiibe mutafariqada ahayd ee dee aan kitaab caama oo se dee ka wada dhexeeya mawduucaadkiina ka wada hadlaya aan ahayne noocyo gaar ahaaneedu mid kasta gooni ahaantiisa uu kaba hadduu kitaab gaara u dejiyo kitaab gaara inuu yahay kuba faafay taa ahayd ayuu u cinaayooday fa jamaca markaa wuxuu ururiyey oo uu sheekhu isu geeyey shataata maqaasidiha waa tasaaniifta damiirka maqaasidiha tasaaniifta khadib buu u laabmaya maqaasideedii iyo waxyaalaheedii maqsuudka ahaa ama ujeedee markaas iyo maqaasideedaas iyada loo qastayee maqsuudka ahaa ama yo kala tagsanideedii wixii ka kala tagsanaaye baahsanaa buu isu geeyey oo maqaasideedii kala tagsanayd ee demidba kitaab kuba sugnaa aan meel keliya ku wada sugnayn ayuu isu keenu ururiyey taasoo dayna kitaab keliya ku wada ururinayaan laftiga shataatna sida tashtiid oo kale waa masder uno shataat iyo tashtiid waa tafriiq iyo iftiraaq unbay oo shataat bimacna aliftiraaq shatiitna bimacna tafriiq weeyo waa laba masder oo macnaha leh macnuhuna waxa weeyaan un waa maqaasidii kutubtaas iyo waxyaalihii dee muhimkaa ee kutubtaa kuba xusnaaye laakiin baahsanaayeen meel ku wada sheegnayn ayuu isu keenay ayuu oo markaa sheekhu wadama weliba khadiibun kutubtiisii maahee wadama wuxuu u geeyey ilayha ilaa tasaaniif alkhadiib leh ama ilaa maqaasidihaaba min gayriha waa min gayri tasaaniif alkhadiib khadiib tasaaniiftiisa keyrkeed xaggeed wuxuu ugaba keenay oo uga soo dumay nukada fawaa'idiha faa'iidooyinka tasaaniifta khadiib waxaa keyrkeedii ay lahaayeen kuwoodii la doortay ee laga soo xushay nukadna waa jamcu nukbatin kitaabka magaciisna waaba taasoo waanu inoo soo socdaa haddii laydhaha markuu sheekhu tasmiyada sheegayo nukbana waxa macnuhu yahay waa ficlatu bimacnaa mafcuula bimacna mukhtaara oo wixii la doortayo haddaba kutubtii khadiib maqaasideedii waa ururiye sheekhu welibana kutubtii kale kutubtaa khadiib ahayd faa-iidooyinkii ay lahaayeen ee la mukhtaarada ahayd ee ahayd dee waxyaalaha dee muhimka ah ee qiimaha le ee la doorto tiina uu kusoo biiriyey tasaaniiftii khadiib waxa uu kala soo ururiyey oo marka waxaweya dama waa u geeyey waa u dhumay ilayha ilaa tasaaniif alkhadiib weeye waa khadiib tasaaniiftiisa dee mahana kutubta nafteeda waa wixii uu ka soo qaadanayo uu kala soo baxay maqaasida ahaa ee uu ururiyey jamaca shataata maqaasida waa ka ayna soo yidhiya wuxuu u geeyey oo usoo dhumay oo uu kusoo kordhiyey kusoo beeriyey min gayrihaa ay min gayri tasaaniif alkhadiibi khadiib tasaaniiftiisa keyrkeed xaalo ay kaba ahaatee xaggood نخب فوائدها والفوائدها من فوائدها المنتخبة أي معنى نقول كلي من إضافة الصفة إلى موصوفها وفوائد دي أهيت المنتخبة تلدورتو أي أوكينا يا وكسو بيريي أو تصانيفتي خبرنا مقاصد دي أوريي كتبتي كلام بني لي شرتي علما مصطلحا وحي فإلهي لهيد الخضيب وكتاب كيسة كلا سجنين المختارة هي فوائد المهم كهيد أي وحن أورنا درسا ويرنا هي مركا شيء بعد شيء يرنا هي أي والو كسو كوبا أو كوبا شاغي وضمن إليها من غير أن خلف وإلى فاجتمع مركا عدي أهنت مركا كلا بيتاتها كتبتي خضيب مقاصد دي أوريي kutubtii kalena wixii faa'iiday lahaayeen iyadna intuu ka soo saaray uu isna ku soo daray duruustiisan iyo ama waxyaalahan uu ururinayo uu yeelinayo markay arrinta kole bay ka ahayd ayaa fajtamaca waxa kulmay oo fii kitaabihi kitaabkiisa waxa isugu yimi oo dee kitaabkiisii noqday wax ku xusan maa tafaraqa wixii kala tegay ee baahay fii gayrihi waa kitaabkiisa waxaanayno kutubtaa kale xataa khadiib haddaan eegno kifaaye mooye kutubtiisa kale waa mawaadic mufride ah oo bal markaa noocyo gaara ku saabsan faa'iidooyinkii waa kutub kala duwan bay ku jiraan isagu wixii oo dhan waa kan dee mawaadicdii xadiidka ilaa shan iyo lixan nooc buu sheegay shan iyo lixankaasna wixii khadiib kala sheega iyo wixii kayrkii kala sheegay faa'iide ahaa ayuu mawaadicdii kaga hadluu meel keliya isugu keenay marka waxaa kitaabkiisii ku kulmay waa kitaabkan muqadimada aduu kuga shuhroobay maataama culum lxadiid wixii kutubta kale ee ama khadiib lahaa ama kayrkii lahaa ku kala